dhanka kaleeto dadka ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen sida ay noloshooda u saameysay colaada ka taagan dalka ethoobiya warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o e da ee halkaasi maxamed cabdiraxmaan gata dagaalka ka socda waqooyiga etoobiya ayaa waxa uu yahay mid u dhexeeya xoogaga t b lf iyo dowladda etoobiya haddaba dagaalkan oo sanad jirsaday islamarkaana ku soo fiday bartamaha dalka ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay nolosha dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee etoobiya haddaba idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda dowladdegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo ay aragtidooda ka dhiibteen saamaynta dagaalkani uu ku yeeshay dalka iyo deegaanka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed xarbi cabdi waxaan ahay nin ganacsada oo jigjiga degan oo khayraadka deegaanka ka shaqeeya wallaahi dee horta dalku waa hal guri gudihii uun hadda waa waddanka etoobiyaannu wada nahay waa hal guri gudihii guri hadduu dhib ka dhacana kullu wada gaadhayaa saamayn adag oo xagga dhaqaalaha ayuu nagu yeeshay amnigu annagu hadda ahaan soomaali ahaan waan roonna laakiin dhaqaale ahaan buu nagu saameeyey ilaan waddankuna silsilad isku xidhan buu ahaa waxaa kale ganacsiga waddanku dawladdu ku xidhnaa meel kale mana ku xidhna ganacsiga dawladdu dawladdu ku xidhnaa dee dawladdiina hadduu khalkhal dagaal galay ganacsigii dhibaato badan baa naga soo gaadhay hadda shidaalkii oo kale aad buu cidhiidhi u yahay marka dee aad buu saamayn runtii noogu yeeshay magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdijabbaar xasan siraad waxaan degganahay magaalada jigjiga qabalaha saddex iyo tobnaad bismillaahi raxmaan raxiim waxay la tahay dagaalkani waa dagaal aad mid laciif u ah oo ay soo maleegeen dad aad u tabardaran aad u tabardaran oo liita ay soo maleegeen kaas oo macnihiisu uu noqonayo quursi la quursanayo shacabka etoobiya dhammaantii oo ay ka dhigan tahay dhowr wiil oo ma garanaysaa aan wax macno oo weyn aan lahayn in ay shacabka etoobiya ku dul amar taagleeyaan oo ay ka dhigaan sidii dibi lo ku jiro oo kale saamaynta wallaahi wax fara badan oo uu ma garanaysaa anugu hadda aan sheego oo uu saamayn ku yeeshay ma jirto marxaladda deegaanku way degan tahay marxaladda dalkuna way degan tahay wax dhiba oo aan ka sheegno dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaan iyo nolol ahaan midna ma jirto runtii ha saamayn u jirtaa o deegaanka oo dhanah oo aan ku koobnayn meel keliya oo waddanka gudihiisa dhammaanah oo hadday noqoto isku socodka oo kale dadku sidii hore ay ka yaraanayaan oo kale waa la dareemi karaa meel wal kastoo la tago wallahi sidii hore marka loo fiiriyo boqolkiiba waxaan isdhihi karnaa meelaha forty percentage inuu hoos u dhacay oonan sidii hore hadda dee ahaa dadkii rakaabka tegi jiray sidii hore de hadda inkastoo ay coronavirus uu jiray oo kaa laftiisa uu dadka sii xadiday oo dadku aana aad u bixi jirin haddana dagaalkii oo yimid haddana way sii cuslaatay oo aad bay dadku hadda u gaaban yihiin safarkooda magacaygu waa daahir qodax waxaa ka mid ahay shacabka magaalada jigjiga runtii dagaalka deegaanka soomaalida saameyn buu ku yeeshay waxaad arkaysaa in shidaalkii maalin walba bajaajyadii gaadiidkii ay ugu jiraan saf taasoo caqabad ku ah bulshada isu socodkeedii habeenkii waxaad arkaysaa in baaritaano badan la samaynayo baabuurtii iyo bajaajyadii iyo gaadiidkii o dhan ay saf ku jiraan marka wallaahi deegaanka soomaalida maadaama iyo deegaanka ugu amnisan haddana saamayn taban buu ku yeeshay dagaalka waqooyiga ka socda runtii dalka waxaa ka socda dagaal dee muxuu ahaa kolba weji isku yeelaya oo waxaad malaynaysaa inuu hadda isku bedelayo geopolitics ama mid ka banax bannaan ama ka horeeya etoobiya gebigeeda oo waxaad arkaysaa in maraykanku iyo waddamada kalena ay etoobiya u tartami lahaayeen iyo sidoo kale east africa ama barigan africa iyo marka waxaad dhihi kartaa in dagaalku hadda uu wejiyo kale isu yeelanay waxaad arkaysaa in hadda laga soo guuray dhankii iyo dagaalkii ay ka wadeen ee dhasa iyo dhinacyadii uu hadda dagaalku aad u qaraar uu ka socdo dhankaa iyo canfarta islamarkaana ay rabaan inay xidhaan xadka jabuuti iyo etoobiya la leeyay halkaas oo soorsi badan ama khayraad badan ay rabaan inay ka helaan waxyaabo badan ay rabaan inay usoo maraan marka laakiin dagaalku halkaas ayuu ugu badan oo cadaadiska ugu badan halkaas hadda ka socda iyo culeysyada ugu badan dhanka kale waa kuwan mar kale bulshada magaalada jigjiga oo tilmaamaya siday ula muuqato arrimahani dagaalka iyo weliba iyadoo qaar ka mida bulshadana ay soo jeediyeen in loo baahan yahay wada hadal si markaasi looga baaqsado dagaalka wallaahi waa masiibo horta ilaahay laga magan galo waayo dad shacaba oo deegaankoodii ku nool oo nabad ku haysta oo caafimaad ku haysta wax loo dhigo ma jiro in maaragtay qaxooti ay noqdaan ama waddan kale shisheeye ay u qaxaan markaanu ma soo dhaweynayo waxaan ugu fiican in dagaalka lagu xallin karo wixii xale laiskugu yimaado inaan ka talino waxaan ka qabaa wallaahi fikir aad macnaha uga soo horjeeda dagaalkan ka qabaa haddii layga yeelayana anugu waxaan dhihi lahaa waxa dhammaan dadka shacabka etoobiya dhammaan wixii hawle ay hayaan inay joojiyaan inay dagaalkaa galaan inay waajib diiniya tahay dadka islaamkaana waa la og yahay diintooda dhibaatadii ay u geysteen adduunka wixii soo maray mustacmaraad ee soo jiray wax macallimiin qur-aan ama qur-aan joojiya ama macalimiin qur-aan iyo culimo xidhxidha oo dhammaan kala dagaalama bidhaanaha iyo aragtiyaha iyo muuqaalka diinta dadka kala dagaalama oo aan kuwan ahayn ma ayna jirin aragtidaydan waxaan u arkaa horta geeska africa o dhan baa dab ka kacaya hadda soomaaliya waa tay burburtay oo dhibaatadeedii maanta waa laga lugbixilaaya dadkeedii meel walbu ka dhacay boqol iyo labaatan milyan oo dagaal uu gashay dagaal eheliya gashay de dhibaatadu geeska africa iyo caalamka ku yaalla waad iska garanaysaan waxaan ku talin lahaa wadahadal intuu meesha yimaado xal ha la gaadhaan anuu ku talin lahaa ummaddan intay wada hadasho xal ha gaadho aragtidii ahaan waxaa loo baahan yahay wuu sii socon doonaa dagaalkan haddii aan la keenin xal degdega oo ah in wadahadal la furo oo islamarkaana dee wixii waanwaan ee shacabka dan u ahaa laga wada hadlo marka waxaan dhihi lahayn in wadahadal degdega la keeno maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga